waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka socda mashruuca maaraynta khayraadka dadweynaha ee loo yaqaano s e r b kaasoo soomaaliya ka taageera horumarinta hay-adaha iyo bixinta adeega bulshada mashruuca s e r b oo wasaaradda maaliyadda jubbaland kismaayo ka daafurtay ayaa ah mashruuc diiradda saaraya horumarinta dowladnimada iyo dakhliga gudaha iyadoona ujeedada ugu weyne mashruucani ay tahay in la helo isla xisaabtan daafuran iyo xoojin awoodda hay-adaha ee maaraynta khayraadka dadweynaha agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda jubbaland nuur shaalle ayaa sheegay in mashruuca s e r b uu ka kooban yahay ilaa dhowr qaybood oo ay ka mid tahay horumarinta dakhliga gudaha
mashruuc ka mida mashruucyada taageero dowladda jubbaland ka taageero howlo fara badan ka taageero mashruucaas oo maata u maalgeliyo bangiga adduunka oo la yidhaahdo s e r b oo marka af soomaalian loo fasira noqonayso sare u qaadidda khayraadka ummadda soomaaliya dadkana maaragtay ummadda soomaaliyada khayraad fara badan ayay leeyihiin oo u baahan maaragtay in hoos loo galo oo lasoo saaro mashruucan wuxuu leeyahay qeybo fara badan ayuu leeyahay laakiin saddexda ugu muhiimsan ayaa waxay kala yihiin sare u qaadidda dakhliga ayaa qeyb ka ah taasoo aad iyo aad u muhiimsan sidaa ogtihiin in macnaha la improve gareeyo ama la horumariyo dakhliga dowladda jubbaland ayuu naga taageeraa siduu nooga taageerana waxaa weeyaan kow wuxuu siiyaa shaqaalaha ka shaqeeya dakhliga xirfado xirfado kala duwan sidii dakhliga loo aruurin lahaa loola jaan qaadi lahaa qaabka cusub ee casriga adduunka dakhliga loo aruuriyo hadday noqon lahayd maaragtay dhanka beriga iyo dhanka badda hadday noqon lahayd khayraadkaas sidii loo aruurin lahaa ayuu naga naga naga naga naga caawiyaa sidoo kaleeto mashruucani wuxuu isagana caawiyaa shaqadii shaqaalaha maaragtay xafiiska shaqadii shaqaalaha ee dowladda jubbaland ayuu iyadana aad iyo aad u caawiyaa iyo wasaaradda shaqadii shaqaalaha oo isla socdo ayuu iyadana caawiyaa iyadoo sidoo kaleeto uu ka caawiya maaragtay dhanka horumarinta adeega bulshada iyo maaragtay iyo u shaqaynta si hufnaan leh ayuu iyadana maaragtay ka hormariyaa sidoo kale waxaa component kaloo muhiim oo mashruuca uu leeyahay iyadana b f m waxaa la yidhahdo public financial management sida maarataydana loo horumarin lahaa ama loo si wanaagsan loogu maamuli lahaa oo isla xisaabtan leh hanaanka maaliyadeed ee dowladda jubbaland dhammaan qeybaha aan soo sheegna mashruucan wuxuu geliyaa qarashaad iyo juhdi iyo tababaro fara badan ayuu geliyaa mashruucan ayaa ahmiyad weyn siinaya maaraynta iyo horumarinta khayraadka bulshada iyo isku xirka hay-adaha kala duwan iyo xiriirka bulshada